maamulka degmada dhoble iyo mas-uuliyiin kaliya xadabka kugooy warbiyood lagu hirgeliy deegaanka wadajir oo hooseedow degmada dhoble warbiyoodkunya dadka deegaanka baahi weyn aqabeen wayna maamulka deegaanka wadajir isu sheegay in baahida biyo deegaanka ku jarti walbadan isku bedeli doonta gudoomiyaha degmada dhoble xasan cabdi xaashiihe oo ku dawayay hirgelinta lagu hirgeliyay warbiyoodkun deegaanka wadajir oo dhoble hooseedow ya sheegay in maamul ahaan iyo eedanka faraxsan in dadka deegaanka iyo helaan biyo roobka oo la keeyda waxaan joognaa deegaanka wadajir oo aan dhex taagannahay mashruuc aad iyo aad muhiimad gaara u leh muhiimad weyn u leh deegaanka oo ah war la qoday oo wadato muxuu ahaye dhammaan wixii adeeg ahaa ee u baahnayd oo dhan hadday noqoto haamihii hadday noqoto baybinkii dadku ay ka cabayeen qalabkii oo dhan u dhamaystiran yihiin ayna hirgelisay hay-adda nis foundation ayaan rabnaa inaan mataqaanaa la wareegno oo aan kala wareegno ninka contractorka ahaa waxaan halkaa uga mahad celinaynaa hay-adda nis foundation oo ah hay-ad qabata mashaariic waxa ku oolah deegaankana ka hirgelisay ilaa saddex mashruuc oo waaweyn sida hadda wartan oo aad iyo aad muhiim u leh oon badan baa ka jira runtii deegaanka marka aad iyo aad baa loogu raystay faa'iido badanna runtii way u leedahay deegaanka iyo dadweynaha xoola dhaqatada waa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa welina waxaan u baahan nahay mashaariicda noocan oo kale ee hortiminta u leh muxuu ahaa deegaanka in ay noo qabtaan sida xafiiska degmada oon dhisnayn xabsi aan dadka ku xidhno oo runtii aanaan lahayn muxuu ahaayey station boolice wax alla wixii mashruuc ahaa ee ay degmo u baahnayd degmada iska cusub tahay waan u baahan nahay inay mataqana xaggana usoo leexiso waana u mahad celinaynaa ilaahay idamkii mashaariicda noocan oo kale aana runtii deegaanku aad iyo aad buu ugu baahan yahay degmada dhobley haddaan nahay maamulkeedii waxaan u mahad celinaynaa hay-adda nis foundation waxaa kaloo halka ammaan uga soo jeedinaynaa oo sidii la rabay u qabtay shaqada contractorka uursugow runtii waxaa ka muuqata inuu si lex jeclo leh oo wanaagsan inuu mashruuca nooga soo dhalaalay waxaa kaloo u mahad celinaynaa injineerada iyaguna farsamada mataqaanaa ee hayey oo qaabkii loo baahnaa iyo naqshadii loo baahnaa mataqaanaa salka u dhigay oo aad iyo aad runtii uga shaqeeyay dadka deegaanka wadajir ee landhisi warbiyoodku yamar ka hora dhibka qabe helowka biyoyo ona hata lansuubay meelankakeediyo biyo roobka